mahadsaned haashim cabdinaasir dad ku shahiday duqaymaha yahuudda ka wada marinka khaza iyadoo askar yahuudaha lagu dilay isla marinka wararka ka imaanaya jiidda khaza ayaa ku warramaya in dad reyd ay ku shahideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo yahuudda ku qaaday koonfurta waqooyiga iyo bartamaha marinka khaza iyadoona tiro askar yahuud mujrimiin ah ay dhimashay oo dhaawac ku noqdeen dagaallo ka dhacay waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza howlwadeenada caafimaadka ee magaalada khaza ayaa soo sheegaya in lix qof oo rayda ay ku shahideen in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen duqaymo yahuudda ku qaaday teendho ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala deegaanka almawaasi ee galbeedka magaalada khan yunis shan ruux oo shacab ah oon waxba galabsan ayaa shahiiday aroornimadii hore ee saaka oo sabti ah kadib markii diyaaradaha cadowga yahuudda ay duqeeyeen iskuul ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala xaafadda zaytuun ee ka tirsan magaalada khaza halka laba qof oo kale oo rayd ahna ay ku shahiideen duqaymo ay diyaaradaha yahuudda ku qaadeen guri ku yaalay xirada almakhaazi ee bartamaha marinka khaza shan qof ayaa sidoo kale ku shahiiday duqaymo yahuudda la egatay laba guri oo ku yaalay xirada qaxootiga alburij ee bartamaha marinka khaza iyo xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga magaalada khaza majaasiirta uur ku taalada ah ee laga soo diiwaangeliyey marinka khaza saacadihii lasoo dhaafayna ku kaceen yahuudda waxaa ka mid ah in siddeed iyo toban ruux oo shacab ay ku shahideen duqaymo ay yahuudda ka geysatay deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka khaza taniyo wasakhdii dhexe ee xalay halka shan iyo konton qof oo rayd ahna ay ku shahideen duqaymo jimcihii shalay yahuudda ka fulisay marinka khaza sida ay shaac ka qaadeen ilowreedyo ku sugan cisbitaalada khaza dhibaatooyinka iyo goodfarada ay ku kacayaan cadowga yahuudda waxaa barbar socda in iyagana dhankooda dhiigbaax culus kala kulmayaan marinka khaza ciidamada yahuudda ee ku sugan marinka khaza ayaa qirtay dhimashada laba askari oo ka tirsan ciidamadooda askarta yahuudda ayaa maalintii shalay qirtay dhimashada laba askari oo ka tirsan ciidamadooda kuwaasoo mid ka mid ah afka ciidda loogu daray waqooyiga marinka khaza halka askari kalena lagu cadaabay koonfurta marinka khaza ciidamada sahaynada cadowga yahuudda ayaa intaas ku daray in howlgalka looga dilay askariga ee ka dhacay koonfurta marinka khaza sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar askari oo qaarkood ay dhaawacyadooda halis yihiin umuurahan ayaa imaanaya iyadoo muqaawamada falastiin ay aqbashay heshiis xabadjoojin ah oo dhowaan ku dhawaaqay maraykanka kaasoo la filayo inuu ka dhaqangalo marinka godoonsan ee khaza dhinaca kale qarax xoogan ayaa ka dhacay xarun shidaal oo ku taala magaalada rome ee caasimadda dalka talyaaniga wararka laga helayo dalka talyaaniga ee dhacaqaarada yurub ayaa sheegaya in caasimadda dalkaas ee magaalada rome uu ka kacay dab xoogan oo sababay qarax kaasoo ka kacay xarun shidaal oo ku taala bariga magaaladaas qaraxa ayaa waxyeeleeyey in ka badan afartan qof oo ay ka mid ahaayeen askarta dalkaas iyo qaar ka mid ah kooxaha dabdamiska ee waddankaasoo isku dayay inay dabka bakhtiyaan qaraxaan ayaa ka dhacay saldhig lagu iibiyo naftada noocyadeeda kala duwan batroolka iyo gaaska loo yaqaano l b g ee wax lagu karsado ayaa laga maqlay inta badan daafaha caasimadda wax yar kadib saacaddu markay ahayd siddeedii subaxnimo wakhtiga maxalliga ah ee dalka talyaaniga inta sida tooska ah loo xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhaawacmay shan iyo afartan qof waxaana ka mid a dadka ku dhaawacmay laba iyo toban askari iyo lix dabdamis ah iyadoo laba ka mid ay xaaladoodu tahay mid aad u daran oo laga dayrinayo laguna daaweynayo cisbitaalada magaalada roma ee waddanka talyaaniga warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha dalka talyaaniga ayaa baahisay sawro muujinaya dab iyo uuro madow isku shirartay cirka halka waaxda dabdamiska ay baahisay video soo bandhigaya xarunta oo si baan u gubatay qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari xamuul ah uu si lama filaana ugu dhacay mid ka mid ah dhuumaha gaaska ee xaruntaas dhacdan laga soo diiwaangeliyey magaalada rooma ayaa imaanaysa wax ka yar sanad kadib markii shilkan la mid ah uu ka dhacay xarun shidaal oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo e d i oo ay ku dhinteen ilaa iyo shan qof taasoo halis ballaaran gelisay saldhigyada shidaalka ee ku yaala magaalada rome ee caasimadda waddanka talyaaniga saldhigyadan ayaa ka mid ah kuwa aadka loogu tiirsan yahay dalka talyaaniga geeska kale ruushka iyo ukrein ayaa iswadaarsaday weeraro culus oo loo adeegsaday ku dhowaad lix boqol oo diyaaradood oo dronis ah dagaalka militari ee u dhexeeya dowladaha ukrein iyo ruushka ee soo bilowday bishii febraayo sanadkii labada kun laba iyo labaatankii ayaa maraya meel xasaasi ah labada daraf ayaana isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona labada dhinac saacadii lasoo dhaafa ay isku birgantaareen diyaaradaha anduuliyaha layn ee loo yaqaano dronista islamarkaana keentay dhimashada iyo dhaawaca tobannaan qof weeraradan ayaa sidoo kale sababay burbur baahsan oo gaaray kaabayaal muhiim ah iyo goobo ay degan yihiin dad rayd ah saacadihii u dambeeyey magaalada kiyef ee caasimadda waddanka ukrein oo ay degan yihiin ku dhowaa saddex milyan oo qof ayaa martigelisay weeraro ballaaran oo ay fuliyeen ciidamada ruushka kuwaasoo loo adeegsaday in ka badan shan boqol iyo konton diyaaradood oo dronis ah iyo koob iyo toban gantaal oo nooca balastiga oo ay farsameeyeen ciidamada ruushka weerarkan ayaa sidoo kale geystay dhaawaca saddex iyo labaatan qof oo rayd ah iyo burburka basteejooyin laga raaco tareenada oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee kiyef waxaana ku gubtay tiro guryo ah ay degnaayeen dadka dhaawacmay kuwaasoo saameyntoodu gaartay ilaa iyo lix xaafadood oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee kiyef ee dalka ukrein sidoo kale dowladda ruushka ayaa sheegtay inay soo ridayay laba iyo afartan diyaaradood oo yukrein kusoo weerartay goobo ka tirsan dalka ruushka kuwaasoo intooda badan lagu soo riday gobollada kale ah brianiska somlaniska iyo gobolka korsig tallaabadan ayaa ku qasabtay wasaaradda duulista hawada ee dowladda ruushka inay si kumeel gaara u xadido duulimaadyadii ka kici jiray afar ka mid a gegadaha diyaaradaha ee dalka ruushka gobolka donisk oo yukrein sheegato balse ruush ku maamulo ayaa la xaqiijiyey dhimashada afar ruux iyo dhaawaca toddoba kale kadib weerar hogaal celis ah oo ay qaadeen ciidamada yukrein oo ka dhacay magaaladaas taasoo keentay burbur soo gaaray dhismayaal la degan yahay iyo goobo waxbarasho oo ku yaala magaaladaas geylinkan culus ee la isku diirtay ee la isku riiqmay u dhexeeya dowladaha yukrein iyo ruushka ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu ku guuldaraysa dadaaladii uu doonayay inuu ku dhexdhexaadiyo moscow iyo kiyef kadib wadahadaladii uu la yeeshay dhiggiisa ruushka faladimir putin wuxuu intaa ku daray trump inaysan wax horumara ka gaarin dadaaladii la doonayay in lagu joojiyo dagaalka ugu dambeyntii in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay hal gobol oo ka tirsan maraykanka maamulka maxalliga ah ee gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in roobab mahiigaan oo duufaano wato ay ka da'een gobolka saacadihii lasoo dhaafay sababeen daadad xoogan oo kusoo rogmaday webiga guadalibi ee mara koonfurta iyo bartamaha gobolka texas ee waddanka maraykanka taasoo keentay in ugu yaraan afar iyo labaatan qof ay ku dhintaan in ka badan labaatan kalena ay noolal iyo geeri lagu la'yahay war ka soo baxay hay-adda saadaasha wada ee waddanka maraykanka ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ku aadan daadadka ku dhuftay qaybo ka mid a ismaamulka kiir ee ka tirsan gobolka texas kadib markii ay deen roobab aada u xoogan oo gaaraya joog dhan soddon sentimitir mid ka mid a mas-uuliyiinta ismaamulkaas ayaa saxaafadda u sheegay in daadad baan ay ku dhuufteen gobolka silma filaan ah iyadoo aan la soo saarin wax digniino ah ama awaamir lagu daadguraynayo dadka halkaas ku nool dhanka kale barsab ku-xigeenka gobolka texas ninka lagu magacaabo dan batrik ayaa shir jiraad u qabtay saxaafadda ku sheegay in ismaamulkiisa ay baadigoob ugu jiraan saddex iyo labaatan goobood oo lagu biiriyay liiska dad kale la'yahay kuwaasoo ka mid ahaa in ka badan toddoba boqol oo carruur oo ku sugnaa hal xero ka hor intausan daadka soo jabsan karkaarada xirada kooxaha gurmadka deg dega ayaana goobta u diray afar iyo toban helikobter iyo diraasiin diyaarado dronis ah marka lagu daro boqolaal ka tirsan ciidamada gurmadka deg dega ah oo goobta ku sugan si ay u soo samata bixiyaan dadka ay daadadku halakeeyeen bartamihii bishii juun ee lasoo dhaafay ugu yaraan toban qof ayaa ku nafwaayay daadad kusoo rogmaday magaalada san antonio oo dhacda koonfurta gobolka texas ee waddanka maraykanka kadib markii roobab mahiigaan ay ka dayeen magaaladaasi waxaa xusid mudan in qaybo ka mid a dalka maraykanka ay ka socdaan daadad ka dhashay kulayl dartiis kuwaasoo sababay inay gubtaan dhul aad u ballaaran una badnaa dhul beereed